إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد labaatankii ramadaan ayaynu ku jirnaa kun afar boqol koob iyo afartan waxaynu halkan ku qabanaynaa kelmad dhammaystiraysa kelmadii hore oo aan u bixiyey tatimat tacriifaat ataqwa ama dhammaystirka qeexitaankii ahli cilmigu ay qeexeen alla ka cabsiga walaalayaal in badan baynu dadka ka maqalnaa iyadoo qof uu qof kale ku leeyahay ittaqillaah ama ilaahay iska ilaali ama ilaahay ka dhowrso waayo ittaqillaah macnaheedu alla ka cabsa ma aho haddii ittaqilah la odhan jiray haddii looga jeeday khaaf allah baa la odhan lahaa marka taqwadu way ka duwan tahay khawfka amba cabsida waa iska ilaali amba ka dhowrso amba iska jir iyadoo qof uu ku leeyahay qof kaleaynu munaasabado badan maqalnaa waxaana laga yaabaa inaanu qofka la leeyahay ilaahay iska ilaali amba ka dhowrso aan loo qeexin maxaa looga jeedaa waxaanana aada ugu baahanay inu arrintaa ogaano wuxuu yidhi shaacirkii zuhdiga ku-xeesha dheeraa ee abulcataahiya wasafta tuqaa kaanaka duu taqiy wariixu lkhadaayaa min hiyaabika tasdacu qof buu la hadlayaa wuxuu leeyahay dadkaad leedahay alla ka cabsada adigoo iska dhigay inaad tahay mid alla ka cabsiga wax ka yaqaana iyadoo ay dharkaagana ka da-ayso ambaba ay kasoo urayso dharkaaga iyo kasoo baxayso maryahaaga urtii dembiyadu marka wuxuu ujeedaa inuu qofku intaanu qof kale ilaahay ka dhowrso ku odhanin oo ahaado qof isagu dhowrsan ilaahay iska dhowra ilaahay iska ilaaliya ilaahay cadhadiisu inay ku dhacdo wax iska xigsiiya shaacir kalena wuxuu yidhi wakayru taqiyin ya'muru nnaasa bituqaa dabiibun yudaawi nnaasa wahuwa caliilu qofaan ilaahayba ka cabsan oo dadkana alla ka cabsada leh wuxuu la mid yahay dhakhtar isagii buka oo dadkan inuu daweeyo doonaya rasuulkeenina calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi attaqwa haahunaa alla ka cabsigu waa halkan wa ashaara ilaa sadrihi halaaa maraat isagoo saddex jeer laabtiisa farta ku fiiqaya marka sida xadiidkaa saxii muslim ku warinayo macnaheedu waxa weeye ilaahay halka lagaga dhowrsadee loolayskaga jira lagaga cabsadaa inuu qalbiga yahay taqwada halkay degan tahay inay qalbiga tahay luqad ahaan markay culimmadu sharaxayeen waxay yidhaahdeen macna taqwa an tattakhida baynaka wa bayna maa takrahuhu wiqaayatan inaad adiga iyo sheegaad necab tahay dhexdiina aad dhex dhigto derbi idinkala ilaaliya iyo gaashaan idinkala celiya waxaa-ilan yaxuulu baynaka wa bayna maa takrah iyo wax idinkala teeda oo idinkala dhex gala adiga iyo wixii aada dhibsanaysay sheekh alfawsaan xafidahullah wuxuu yidhi kamaa yatakhidu alinsaanu thiyaaba yataqi biha albarda waalxar siduu qofka bini aadamkii dharka u xidho isagoo kuleylka iyo qabowga iska xigsiinaya wa yatakhidu duruuca liyattaqiya biha sihaam alacdaa ee uu gashado gaashaan uu kaga gaashaanto warmaha iyo seefaha iyo waxay ay kusoo ganayaan cadowgu wayabni alxusuuna liyataxasana biha min keyd alacdaa ee uu u dhisto dhufaysyo iyo qalcado waaweyn oo iskaga ilaaliyo weerarada kaga imanaya cadowga kamaa yalbasu calaa rijlayhi maa yaqiihima min xari ramdaa wamin ashawki walxafa sidoo kale kaba ayuu u gashadaa buu yidhi lugihiisa oo kaga ilaaliya kuleylka iyoqabowga daran iyo kuleylka daran ee lagu cagagubiyoonayo iyo qodaxda iyo cagaagnida iyo kaba la-aanta iyo cagacadaanta waman facala daalika qofkii intaa sameeya faqad itaqaa wuxuu ka dhowrsaday oo iska xijaabay oo ka gaashaantay haadihi almaxaadiir waxyaalaha laga digtoon yahay laga cabsanayo walaakin taqwa allahi laa takuunu laa billibaas walaa bilxusuun walaa bisilaaxi walaa biljunuud laakiin ilaahay sida lagaga dhowrsadaa lagaga gaashaantaa ma aha dhar la xidho iyo dhufays la galo iyo hub laysku gaashaamo iyo ciidan laysku wareejiyo ma aha wainamaa taqwa allahi caza wajal ilaahay sida looga gaashaantaa waxa weeye bidaacatihi isagoo la adeeco waimtithaali awaamirih amaradiisa loo hogaansamo wajtinaabi maa nahaa canhu subxaanah lagana dheeraado wixii alle inoo diiday subxaanahu watacaala marka alla ka cabsiga macnihiisu waxa weeye an tafcala maa amaraka allah inaad samayso wixii allah uu ku amray subxaanahu watacaala rajaaa thawaabihi adigoo rajeynaya abaalmarin inuu kugu siiyo kugu abaalmariyo wa an tatruka macsiyat allah iyo inaad ka tagto ilaahay inaad caasido khawfan min ciqaabi cabsi aad ka cabsanayso inuu ku ciqaabo sidaana tafsiir ibn mascuud uu ku fasira weeyaan saxaabigii la odhan jiray markii uu qeexayay alla ka cabsi amba alla ka dhowrsi ama sida ilaah looga gaashaanto lidaalika cabdillahi ibn mascuud wuxuu leeyahay mar kale ittaqu llaha xaqa tuqaati ilaahay oo sida dhab looga caabsado ama looga gaashaanto sida dhabta ah waxa weeyaan an yutaaca falaa yucsaa in la adeeco oon la caasiyin wa an yudkara falaa yunsaa in la xuso oon la ilaawin wa an yushkara falaa yukfar in loo mahadnaqo oon lagu gaaloobin laguna abaaldhicin isnaaduhu saxiix cali bn abi aalib radi allahu canh wuxuu yihi isagoo qeexaya alka cabsiga altaqwa hiya alkhawfu min aljaliil ilaahay ka gaashaamo macnaheedu waxa weeye in ilaaha jaliilkaa laga cabsado waalcamalu bitanziil qur-aanka ilaahay soo dejiyay lagu camal falo waalqanaacatu bilqaliil waxa yara ilaahay ku siiyana aad ku qanaacdo ood ku qalbi qabowsato walisticdaadu liyowmi araxiil una diyaargaloodo maalinta adduunka aad ka guurayso oo khaatimadaada aada u mildayato cumar bn cabdilcaziiz raximah ullah wuxuu yidhi laa yabluqu axadu maqaama taqwa qofna ma gaarhi karo maqaamka laga doonayo darajada iyo heerka laga filayo ee alla kacabsiga ah xataa laa yakuuna lahu ficlun walaa qowlun yaftadixu bihi fi dunya waalaakhira ilaa aan laga helin ilaa laga waayo qofka oo laga heli waayo qowl iyo ficil uu ku fadeexdooba ceebe ka raacdo if iyo aakhiraba qofka if iyo aakhiraba qowl iyo ficil ceebe laga soo waayo allale qofkaas ilah ka dhowrsaday waxaa kaloo mar nin baa weydiiyey goor buu gaadhayaa mataa yabluqu lcabdu sinaama taqwa halka u sareyse ficta alla ka dhowrsiga goormu addoonku gaadhaa wuxuu yihi wuxuu gaadhaa idaa wadaca jamiica maa fii qalbihi min alkhawaadiri fii dabaq hadduu wax alla waxaa qalbigiisa ku jira ee fikrad kusoo dhacaysa iyo afkaar iyo hamiga uu ku hamiyayo o dhan uu dabaq intuu saaro wadaafa fihi wadaafa bihi fi suuq suuqa uu la dhex maro lam yastaxyi min shayin fiih wax alla wax uu isleeyahay alla maxdaad arrintaa dabaqa saaran ee aad ku hamiyaysa dadku arkaan aad kala xishooto tiraa ceeb baa kaa raacay markaasaa qofka la odhan karaa wuxuu gaahay halkii alla kacabsiga oo inuu qof ceebka saliina uu noqda oo sidimildhuka oo markaa ilaahay baa dhamaystiraneh intii bini aadam dadaali karayay dadaalay waxaa kaloo raxima allah odhan jiray calaamat lmuttaqii qofka ilaahay ka dhowrsanaya ka gaashaamanaya waxaa u calaamada an yuljima can ilkalaami kamaa yuljimu lmuxrimu xaali ixraami inuu hadalka uga afxidhnaado oo uu uga uga afdhowrsado sidoo qofka muxrimka ee dharka ixraamka xidhan xaaladda ixraamka ku jiro isu ilaaliyo in wax la qoyiyay dembi uga dhacaan waxaan u baahan yahy buui qofka allaan ka dhowrsanayaa leh inuu shareecada aqoon u leeyahay dhammaanteed si aanu taqwadii alla ka dhowrsigii uga dhex bixin isagoon is ogeyn wayaxtaaju almuttaqi an yakuuna caaliman bishariicati kulliha wailaa kharaja can itaqwa min xaysu laa yashcur waxaa kaloo uu yidhi laysa taqwa allah ilaahay ha laga dhowrsado macnaheedu ma aha bisiyaami ramadaan ramadaan mana la sooma keliya walaa biqiyaami lleyl habeenkii loo qiyaamo loo saro joogsado salaad ma aha watakdiidi fii maa bayna dalika intaa w takhliid islamarkaana qofka uu isku laaqo ama isku qaso camalla xunxun oo intaa udhaxaysa samkii ramadaanka iyo habeenkii salaad loo taagan yahay ma aha saa walaakin taqwa allah ilaahay ha laga gaashaanta macnaheedu waxa weeye tarku maa xarama allah in laga tago wixii ilaahay naga mamnuucay waadaai ma ftarada allah lana guto wixii ilahay nagu faral yeelay faman rusiqa bacda dalika khayran qofkii intaa kadib khayr lagu arsaaqo fahuwa khayrun ilaa khayr waa khayr khayr lagu daray wa qaala muusa ibnu acyun raximah llah wuxuu yihi almuttaquuna tanazahu can ashyaaa min alxalaal dadka ilaahay ka dhowrsaday waxay meel iska dhigeen arrimo xalaal ahaa makhaafata an yaqacuu fi lxaraam iyagoo ka cabsanaya inay ku dhacaan shay xaraam ahaa fasamaahum allahu muttaqiin kolkaasaa sidaa darteed ilaahay ugu magacaabay kuwii alla ka dhowrsaday abu darda saxaabigii jaliilka ah wuxuu odhan jiray min kamaali taqwa ilaahay oo laga gaashaanto teeda dhammaystirane waxa weeye an yakhaafa alcabdu rabbahu fii mithqaali dara inuu qofku amba addoonku ilaahay kaga cabsado mithqaala dara ilmaqabatay ah oo atamka inta ugu yar in leegna oo dembiya ilahay darteed uga cabsanay uga tago alla kaga dhowrsanay darteed wa qaala dalqa ibni xabiib dalqa ibni xabiib wuxuu odhan jiray oo culamada salaf ka mid ahaa altaqwa allaha laga gaashaanta macnaheedu waxa weeye an tacmala bidaacati illaah inaad ku camal fasho daacada ilaahay calaa nuurin min allah adigoo ku sugan nuur xagga alle ka yimid iyo cilmi tarjuu hawaab allah adoo rajeynaya ilaahay abaalmarin inaad ka hesho wanaagsan wa an tatruka macsiyat allah inaad ka tagto ilaahay macsidiisa calaa nuurin min allah adigoo ku sugan nuur xagga ilaahay ka yimid iyo aqoon aad u leedahay iyo cabsi ay ku jirto qalbigaaga takhaafu ciqaab allah ciqaabka ilahay inaad ka cabsanayso alimaam sufyaan athawri raximah llah wuxuu odhan jiray inamaa sumuu muttaqiin waxaa loogu bixiyey kuwii alla ka gaashaantay liannahum ittaquu maa laa yutaqaa waayo waxay ka dhowrsan jireen waxaan idiba ka dhowrsan wax inaga agteena waxbaba ka ahayn ayay iska ilaalin jireen sidaasaa loogu bixiyey ibni cabaas waxaa kaloo ohan jiray radi allahu canhu almuttaquun kuwa alla ka gaashaantay ka dhowrsaday aladiina yaxdaruuna min allaahi cuquubatah waa kuwa ilaahay uga digtoon ciqaabtiisa fii tarki maa yacrifuunahu min alhudaa shay ay ogyihiin oo hanuunka ka mid ah ayay uga baaqdaan uga gabadaan amba uga soo joogsadaan iyagoo ka baqanaya inay wax kaga soo beedhaan wayarjuuna raxmatahu fii tasdiiqi bimaa jaa bihi ilaahay naxariistiisana waxay ku rajeeyaan inay rumeeyeen wixii uu amray si iimaan dhaba ula yimaadeen alxasan raximahullah wuxuu odhan jiray almuttaquuna itaquu maa xarama allahu calayhim dadka alle ka gaashaantay ee ka dhowrsaday waa kuwii iska ilaaliyay wixii ilaahay ka xaaraantimeeyey wa-adduu maftarada allahu calayhim islamarkaana gutay ee kasoo baxay kana soo dhalaalay wixii allah ku waajibiyey abu hureyra la weydiiyey taqwadu waa maxay waxaana uu yidhi hiya dariiqu shawk waa jid qodoxi taallo wayaxtaaju lmaashi fiiha ilaa sabrin shadiid oo qofka dhulkaa iyo wadadaa qodaxda leh qofka ku dul soconaya oo sabar badan u baahan yahay waayo qodaxdii baa kolba ku mudaysa markaa sidaad tallaabadaada u taxadirayso eed cagtaada halkaad dhigaysa ugu meeldayayso ayaa la doonaya noloshaada inay ahaato nolol xisaabsan oo tallaabo walba ku tirsan tahay sufyaan athawri raximahullah mar labaad wuxuu odhan jiray adrakna annaasa wahum yuxibuuna man man qaala liaxadihim itaqi illah waxaanu soo gaadhnay xilli dadku amba qofku haddii qof kale ilaahay ka dhowrso uu ku yidhaahdo uu jeclaan jiray waqad saaru lyowm maantana waxay marayaan yatakadaruuna min dalik waabu kaa xanaaqayo qofkaad ku tira ilahay maad ka yaabiin ilahay maad ka dhowrsatid ilahay maad ka xishootid qofkaad tiraad ka cabsatid waabu kula yaabayaan nin baa ku yidhi imaam fudayl ibni ciyaad raximahullah ayu lbilaadi tuxibu lii an uqiima fiiha dhulka ilaahay halkeebaad ii jeclaan lahayd ama ii doori lahayd inaan dego faqaala wuxuu yidhi laysa baynaka wa bayna baladi nasab adiga iyo dhul aada nasab idinka dhexeeyo qaraaba tihiin dhulka ilaahay midna lamaad dhalan ma jiro bal khayru lbilaadi ee dhul wuxunbaa kugu fiican aad degto maa xamalaka calaa taqwa dhulkii kugu kalifaya amba kugu qasbaya amba aad aada ugu dhowdahay intaad dhulkaa joogto inaad alla ka dhowrsato yani waa dhul wanaagga laysfarayo wanaagna uu yaallo weeyaan laakiin dhul aan wanaagna laysfarayn wanaagna uu olin macsidii iyo sayi-aadkii wixii sharka ahay o dhanna laysku taageerayo dhulkaasi dhul nasab idinka dhexeeya maaha mana deganidin xaramkana allaha ka dhigee meel aanada alle kaga cabsanayna nasab idinkama dhexeeyo dadkii salafkee wanaagsanaa mid ka midi wuxuu gaadhay heer haddii diinaar ka dhaco amba shilin amba hal doolar ama hal bound wuxuu doona ahaadee hadday lacag dhulka kaga dhacdo inuu meeshiisa kaga tegi jiray markuu xusuustiisa ka qaado ayuu wuxuu odhan jiray waxaa dhici kartaa in kaygii inta la qaatay uu mid kale kani ka dhacay intaa darteed bay uga dhaqaaqi jireen halkaasay gaadheen marka waxaad arkaysaa inay alla kacabsiga agtooda uu ku lahaa qiimo aada iyo aada u weyn oo aada iyo aada u sarreeya intaasaynu kusoo koobaynaa maanta kelmaddii ilaahay nagu anfaco nafteeda iyo idinkaba jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullah